Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Doctorayso Maryam Maxamed Xuseen iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa ka qaybgalay shir looga hadlayay sidii dawooyin waxtar leh loogu heli lahaa xanuunada aan faafin. Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka noqotay iskaashiga wadamada iyo hay'adaha aan dowliga ahayn ee xal u raadinta xanuunada aan faafin waxayna noqotay wadanka shanaad ee ku biira iskaashiga. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Doctorayso Maryam Maxamed Xuseen ayaa ka hadashay muhiimadda shirka.
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah maryam maxamed xuseen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maanta anigoo joogo magaalada kambaala ee wadanka uganda waxaan ka qayb galnay shirweyne caalami ah shirkaas oo ahaa shirka looga hadlayey non communicable disease cudurrada aan maxay ahayd faafin oo ah cudurrada aan daawada maxay ahayd oo sida maxay ahayd dhiikarka iyo soqmacaanka iyo waxyaabo badan iskugu jiro oo daawo aan maxay dadka aysan u heli karin laakiin maanta ay tahay inaan ka qayb galnay shirkaas oo ah annaga ka soomaali ahaan muhiim noogu yahay maxaa yeelay cudurrada aan maxay ahayd oo aan non communicable disease oo kansarka ku jiro oo soomaaliya maxay ahayd aanan daawada loo hayno qaalina uu yahay waxay noo tahay fursad weyn oo caalami ah inaan ka qayb galno oo haddana aan ka mid noqonno waddankii shanaad ee colulationkaas isbahaysigaas ka mid noqday ay naga horreeyeen waddammada kenya uganda muxuu ahaa senegal iyo muxuu ahaa iyo muxuu aha d r c ay ku jireen annagana aan nahay waddankii shanaad soomaaliya aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan ka mid noqonno maanta colulationkaas oon u baahnayn dadkeenna soomaaliyeed inay helaan daawo lacag la'aan ah daawo maxay ahayd inay ka mid noqdaan sida waddammada adduunkaoo kale inay helaan daawo muxuu ahay ku filan oo lojistikadooda iyo waxooda dhan ee wadato maanta waxay noo tahay fursad qaali ah fursad siciida ay maanta noo tahay inaan shirkan ka qayb galno nanana aqoonsaday waddankii shanaadna aan noqonno afrika